madaxweynaha diiwaanjeysiinka hataa booqashada madaxweynaha ku jira gobolka runtii waxay ahayd horumar aan samaynay wasiiradeenii hore usii joogay oo daba socday heshiiskaas guri sidii uu ku fulay inaan micnaha ogaano waxyaalo badan aan ka qabanay nabadii iyo isdhexgalkii bulshada arrintaasina waxay keentay in aan codsano maamulka koonfur galbeed gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirada shaqada ku leh inay yimaadaan gobolka jidkan amni uu yahay degmadaba amni ay tahay madaxweynahana shacabka u halkaa kula kulmo way soo gashay runtii soo dhaweyntiisa oo meelo kala duwana waad aragteen runtii saddex cishuu nala joogay maanta ayuu naqaam baxay magaalada maka oo si fiican loogu sogotiyey wuxuuna usii gudbay dhinacaas iyo degmada afgooye haye marka hadda waxaa la dhihi karaa waa lagu guuleystay dhaqangelinta heshiisiintii la dhex dhigay beelihii gobolkaasi hore ugu dagaalamay sanadkii tegay laba kun afariy toban wallahi annaga weli waa sii joognaa micnaha inta annaga sii joogna waxaad garan kartaa inaan kusii joogno processkii micnaha lagu dhamaystiri lahaa wadahadalkaas kaas ayaana hadda micnaha aan raadkiisii ku taagannahay madaxweynahana waa noo yimid waxaanu madaxweynaha ku casilnay halkaani waanu waaqay aniga wadanka hogaaminayo inuu soo gaaro si uu u arko hawsha meesha ay marayso iyo isbedelka dagaalada markay socdeen iyo hadda oo nabadii aan micnaha ka shaqaynay isbedel ka dhac inuu arkay ku talagalka ahayd qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu la kulmay runtiina fikrada ay diibteen waana micnaha qiyaasta aan qabo waxay tahay in waxyaalihii lagu heshiiyey boqolkiiba sagaashan micnaha ay dhammaadeen waxyaroo dhiman aan rajinan insha allahu midda adag u harna waaye inaan soo afjarno oo aan u gudubno xagga wax uqabadka ummadda ee caafimaadka iyo waxbarashada waa garta marka waxyaabaha la taaban karo oo idiin dhiman maxay yihiin mudan wasiir wallaahi hadda wax dhiman oo aan leenahay waa dhiman yihiinoo heshiiskii bay ka dhiman yihiin ma jirtee waxaa waaye heshiisyadii hore loo gaaray iyo kuwa marka gudaheeda ay ku gaareen oday dhaqameedyada iyo sida amniga loo sugi lahaa ayaa ah tan ugu muhiimsan ee aan rabno hadda aan u joogno magaalada minaa waxaan rabaa inaan gaarsiino magaalada in saacaddii la doono meel la socon karo ay noqoto oo aysan jirin wax baqdin ah ayaan usii joognaa insha allahu kariim waana micnaha halkan waxaan ku sugaynaa hay-ado badan oo samafal kuwa caalami iyo kuwa localba si ay umadaan muddada saddexa sano dagaalka ku jirtay ay dib ugu soo qabsato ugu dambeyn marka dhanka amniga oo kale ciidamadii hore ugu dagaalama gobolka iyo in ciidamadaasi la isku dhafo iyo qorshahaasi isagao halkey maraya
hadda markaan runta kuu sheego wax hadda ka taagan marko wax colaada ma jirto ciidamo ishaystoo khilaaf ka dhexeeyana ma jirto waxa maan ka fikirayn oon ka hadlaynan waxay tahay oo keliya in tababar loo furo ciidamada micnaha deegaanka sida aad tviyada ka aragteen ciidamadii number conton ee deegaankaasi muuqaalkii iyo awoodii ay soo bandhigeen oo la rabo in tababar loo sii furo deegaan gudihiisa looga furo si ay ku noqdaan ciidamada sharciga loo qorayo dastuurka loo fasaxaya ah maamulka koonfur galbeed ee boolice nabad sugid iyo daraawiish ayaan rabnaa intaas ayaan u jirnaa tababaradaasi iyo ciidankaas aan isugu habeyn lahayn ayaan u taagannahay oo keliya laakiin hadda wax kaloo dhibaataan ma jiraan waa garta marka ciidamadaasi la tababarayo waa ciidamadii ku sugnaa gobolka si ugama uga meyd noqdaan ciidamada maamulka koonfur galbeed sidaas ciidamada deegaanka la tababarayo si ay uga mid noqdaan ciidamada maamulka koonfur galbeed aniga iyo wafdigaa hogaaminay hore ayaan ugu dhawaaqnay ciidamadaas aan u aragnay haddana madaxweynaha ayaa sharciyey oo u sheegay ciidamadii salaanta uu kaga qaatay number conton iyo marka gudaheedaba inay ciidamadaas yihiin ciidamada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ciidamadaas marka waa ciidamadii hore ugu dagaalamay gobolka sanadkii laba kun iyagoo habbeeleed u dagaalamaya so sidaas maha adigu ciidamada aan kuu sheegay waa ciidamada deegaankan ku uri waxa dagaalamay iyo dagaaladii dhaceen way dhamaadeen hadda waxaan ka hadlaynaa hagaajinta maamulka iyo deegaanka wax hadda aan kala ogoonin oon ka hadlayno ma jirto ciidamadii deegaanka micnaha ayaan rabnaa in aan ka dhigno ciidamadii rasmiga ahaa ee maamulka koonfur galbeed